bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka nabar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jawaar aad ka dhegaysataan habeen walba oo ay jimco soo gelayso khamiisina ay sii baxayso caawa dhegeystayaal nambaradu waxay ka bilaaban doonaan nambarka boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka boqol iyo afartanaad ee barnaamijka haddii aan mar kale ku celiyo dhegeystayaal caawa nambaradu waxay ka bilaaban doonaan nambarka boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka boqol iyo afartanaad ee barnaamijka mar kale kusoo dhowaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada tan jowhar habeen wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar qeybihiisii ugu horreeyey ayaan ku jirnaa dhegeystaha ugu horreeya ee qadka taleefonka ku jira ayaan markanna jaaniska siinaynaa ee doonayay inuu barnaamijka ka qeyb qaato halo asalamu calaykum walaal halo codkaaga sare u qaad soo dhow magacii halkaad ku sugan tahay walaal jimco lamida soo dhow sacdiyo barnaamijka waa la socotaa nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso waayahay nambarka boqol shan iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka sacdiyo bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
gaashaanka waheshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray garmaqaate warankiyo nin gaashaanka waheshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray ogooni socdo gaye lama deegaaniyo ogooni socdo gaye lama deegaaniyo meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayay raadkii waxaanahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayay raadkii
garmaqaate warankiyo maguntida sudan oo tilmaanu gaariyo ragga garashadiisa garmaqaate warankiyo ilawaaguntiga sudan oo tilmaanu gaariyo ragga garashadiisa
la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye qofba waa la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba rabbi labada googood haynaga gargaare haynaga gargaare inaan guule kaa dhigin waa hagaag dhegaystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi waxay ahayd nasiibka sacdiyo oo inagala soo xiriirtay xaafadda tan hanti wadaag ee magaalada tan jowhar dhegaystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa si barnaamijka uu kaga qeyb qaato halo asalaamu calaykum walaal halo asalaamu calaykum soo dhowo codkaaga sare u qaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal halo codkaaga sare u qaad walaal
magacayga xasan bashiir oo jooga dacarey xasan barnaamijkaad la socotaa si fiican namarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
boqol soddon iyo sideed
waayahay xasan nambarka boqol sideed iyo soddonaad ee barnaamijka waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balas ah su-aashan haddii aad ka jawaab celiso waxaad hanan doontaa hal dollar oo a v c balas ah su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg magaca degmo ku taalla dalkeenna oo magaceedu ka kooban yahay siddeed xaraf afarta xaraf ee horena waa wax ay dadku ku dhaqmaan afarta xaraf ee dambana waa wax ay dadku cunaan mar kale aan kuugu celiyo su-aasha oo rajeynayaa inaad fahmayso sheeg degmo ku taalla dalkeenna oo magaceedu ka kooban yahay siddeed xaraf afarta xaraf ee hore waa wax ay dadku ku dhaqmaan afarta xaraf ee dambana waa wax ay dadku cunaan mar saddexaad aan kuugu celinaa sheeg degmo ku taalla dalkeenna oo uu magaceedu ka kooban yahay siddeed xaraf afarta xaraf ee hore waa wax ay dadku ku dhaqmaan afarta xaraf ee dambana waa wax ay dadku cunaan jawaabta halo dhegeyste halo halo xasan waa hagaag xasan qadka ayaa ka go-ay waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar oo uu la soo xiriiriyay dhegeystayaasheenna waxay naga soo wici karaan taleefon nambarka eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka ay uga qeyb qaataan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaal
wacalaykum salaam soo dhowo codkaaga sare u qaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal
salaad oo jooga caasimada faroley salaad barnaamijka waa la socotaa aad iyo aad nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso
nambarka boqol soddonaad
waayahay nambarka boqol iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka salaad oo inagala soo xidhiiray dacarey bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdiy jidkiida libaax ka remi dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdiy jidkiiga libaax ka remi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal weliba gashiyaanka baadiy dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal weliba gashiyaanka baadiy markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaayu maxay ii saqdiy markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaayu maxay ii saqdiy ileen samirkama gaboodid hadaanadka geeriyoone ileen samirkama gaboodid haddaanadka geeriyoone bugeennuwa kaa سمادي رسلين قدامي قوينو كسمادي قحدي نسيين مريم
maxaan gooni joog ahaaday gandadsi maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gandadsi maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gadaadu tilmaantay waaye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waaye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni waa kaa samaade aroos laynoo gangaamay gugeenni waa kaa samaade gaxdi nafsi aynu maaley
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaasina kaga gudubna heestaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaan iska siinayaa halo asalaamu calaykum walaal
waaleykum salaam waraxmatullah soo dhow magacay halkaad ku sugan tahay walaal
ibraahim isaaq tuulada galundi ibraahim soo dhow haddii aad barnaamijka la socotay nambarka nasiibkaa kudhig- aad ku tijaabinayso
boqol sideetan iyo sideed
ku celi nambarka
boqol sideetan iyo
waayahay aad baad mahadsan tahay dhegeystahaasi waxaad moodaa inuusan barnaamijka la socan waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar uu la soo xiriiray dhegeystayaasheena kale ee qadadka taleefanka ku jira ee doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijka ayaan markana jaaniska siinaynaa halo asalaamu calaykum walaal
sideed barakaat soo dhow magacii halkaad ku sugan tahay waxaan ku suganayaa ninka la yidhaaho faarax xagaas
faarax xaggee nagala soo xiriiraysaa
waddanka oo ragacel hoostiisa haye raagicelle sidee looga dhegeysanayaa eh, idaacadda isnaay gaar ahaan barnaamijka nabar iyo nasiib halo faarax waa hagaag faarax qadka ayaa ka go-ay waxaan rajeynayaa inuu dib ugu soo laaban doono barnaamijka si uu uga qayb qaato barnaamijka nabar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar dhegeystayaashan meel walba oo joogaan waxaynu leenahay habeen wanaagsan jimco wanaagsan barnaamijku waa nabar iyo nasiib injineer ziki ayaa inoo farsameynaya anigoo cabdiwahaab ana oo idinla socodsiinaya qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa dhegeystayaasheena qadadka taleefonka ee nambarkiisu yahay eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaal sagaal ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal halo asalaamu calaykum walaal
waaleykum salaam waraxmat soo dhow magaca iyo halkaad ku sugan tahay adigoo ka fogaanaya aaladda aad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno
xasan oo joogo bakadmadow xasan barnaamijkaad la socotaa
si wacan nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
boqol soddon iyo kow
waayahay nambarka boqol kow iyo soddonaad ee barnaamijka xasan waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo e v c balas ah su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg waxa loo yaqaano maroodiga labka ah haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg magaca loo yaqaano ama waxa loo yaqaano maroodiga labka ah aan mar saddexaad kuugu celiyo sheeg waxa loo yaqaano maroodiga labka ah jawaabta ayaa lagaa sugayaa xasan waayahay aad baa umahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jawaar aad ula soo xiriirtay iyo sida wanaagsan ee aad ah, jaaniska u siisay dhegeystayaasha kale ee barnaamijka ka qeyb qaadanaya dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinaya halo asalamu calaykum walaal halo asalamu calaykum walaal halo halo asalamu calaykum walaal halo waa tahay dhegeystahaasi waxaad moodaa inaynu ismaqli la'nahay waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka ula soo xiriiray dhegeystayaasheena kale ee qadadka taleefanka ku jira ee doonaya inay barnaamijka ka qeyb qaataan si nasiibkooda ay u tijaabiyaan ayaan markana jaaniska siinaynaa halo asalaamu calaykum walaal halo asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasheenna waxaynu ka codsanaynaa marka ay inala soo xiriirayaan inay ka fogaadaan aaladda ay inaga dhegeysanayaan si aynu isku maqalno oo si fasiix ah oo wanaagsan aynu su-aalaha isugu weydiino islamarkaana ay kaga jawaab celiyaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markanna jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaal وعليكم السلام
soo dhowow ka fogow aaladda aad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno soo dhowow magaca iyo halka aad ku sugan tahay walaal
وحسن شلو مجدو كتوان xase abshir mar kale waxaan kaa codsanaynaa inaad ka fogaato aaladdaad inaga dhegaysanayso soo dhow haddii aad barnaamijka la socotay nambarka nasiibkaaga aad ku tijaabinayso
نمبركا بقول صدي كو waayahay nambarka boqol kow iyo soddonaad ee barnaamijka waxay noogu xusan su-aal aynu dhegaysto hore u weydiinay su-aashaasi haddii aad ka jawaab celisana waxaad xanan doontaa hal doolar oo e v c balaasa su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg waxaa loo yaqaano maroodiga labka ah jawaabta
جول أيا لو يقانا جول ku celi
جول
waayahay aad baa umahadsan tahay hase aatay jawaabtii saxda ayd maadan halilin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay iyo sida quruxda badan ee aad su-aashaasi jawaabteeda isugu dayday dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qeyb qaato ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaal
السلام عليكم wacalaykum salaam soo dhowow magacaya halkaad ku sugan tahay
حسن محمد عبد الله حافظ بولشة xasan barnaamijka waad la socotaa
أدوي ما nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso
نسيبك وحاكو جابي لها لمبركة بقول صدن إلا وإبرامج waayahay nambarka boqol laba iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahaasi inagala soo xiriiray xaafadda buulasheekh ee magaalada tan jowhar bal markan aan isla eegno gaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasina waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xidhiidhay dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaynaa inagoo kusii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka halo asalaamu calaykum walaal
calaykum asalaam waraxmat soo dhow magacaa halkaad ku sugan tahay
maxamed oo jooga dacari axmed barnaamijka la socotaa
isi nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
boqol iyo afartan
waayahay nambarka boqol iyo afartanaad ee barnaamijka maxamed waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balasa su-aashan haddii aad ka jawaab celiso waxaad tanan doontaa hal dollar oo a v c balasa su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg shay ay laftiisa ka horeyso hilibka aan mar kale kuugu celiyo sheeg shay ay laftiisa ka horeyso hilibka aan mar saddexaad kuugu celiyo sheeg shay ay laftiisa ka horeyso hilibka waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay oo rajeynaya inuu dib ugu soo laaban doono barnaamijka dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa si barnaamijka uga qayb qaato halo asalaamu calaykum walaal waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay isaguna dhegeystayaasheenana waxay nagala soo xiriirayaan taleefon nambarka ibil xaal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka ay uga qayb qaataan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana eegaya halo asalaamu calaykum walaal soo dhowo codkaaga sare u qaad magaca iyo halkaaad ku sugan tahay halo dhegeyste halo dhegeyste
waa ku maqlaa waa ku maqlaa codkaaga sare u qaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay
asad canshuur oo jooga tuulada madine cad asad barnaamijka waa la socotaa
si fiican si fiican nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
boqol soddon iyo saddex
waayahay nambarka boqol saddex soddon iyo saddexaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahan bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
ama xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo soduntayo qeedha garogu hardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xadsiiquur oo xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado goore loo xambaaro xog ogaale fuuro وحوق تبود دا حوار دا ليابو وحوق تبود waa tahay heestaasi aan halkaas kaga gudubna waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xidhiidhay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaal halo asalaamu calaykum soo dhow magacay halkaad ku sugan tahay walaal halo dhegeyste codkaaga sare u qaad walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
muud
waa hagaag dhegeystahaasi waynu ismaqli la'nahay waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar uu la soo xiriiray qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato ayaan markanna jaaniska siinayaa innagoo qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka isla soo gaarnay oo goordhow barnaamijka gebi ahaanba soo afmeeri doono haddii rabbi uu saamaxo insha allah dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya dhegeystayaasheenana waxay naga soo wici karaan ebil xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka ay uga qayb qaataan dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha ugu dambeeya ee barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaan dhegeystayaal markana jaaniska siinaynaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato islamarkaana nasiibkiisa uu tijaabiyo halo asalaamu calaykum walaal
jayaha dhaxantoohaa waa taataay haweenaasan habeen la mid a soo dhowo sacdiyo waxaan rajaynayaa in aad markii labaad barnaamijka kusoo laabanayso waxaa noqotay dhegeystihi ugu dambeeyey ee barnaamijka ka qayb qaadanaya soo dhowo
toqo toqo toqo do- toqo konton iyo saddex waayahay aad baa umaasan tahay barnaamijka inooguma jira nambarkaasi waan kaaga madcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad uga qayb qaadatay guudaana dhegeystayaal barnaamijkii nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jawaar aad caawa ka dhageysanayseen islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdi maxamuud oona inoo farsameyn injineer zaki waa ina geyntaa intaan mar kale kulmi doonno inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sida faras shullaalo aan xaalu farago nugaal xaybta daaqo baruukaba ama xalin fadhiyaado laxanaani jiraado rasuultayo xeedha baruuxaroo sida faras shullaalo aan xaalu farago nugaan xaydka daaqo baruu kabaarka sodmo ama xalin fadhiyaayo laxanaani jirayo soduntayo xeedha baruu xardoo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiiquur oo xariirti shaalkiyo